الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله dhammaan dadka halkaa ku soo tukaday ciidda waxaan ugu tahniyadaynayaa ciid mubaarakun caam antum طayibiin ilaahay subxaana wa tacaala ciidda ciideeda haydin gaarsiiyo caafimaad ammaan iyo horumar ilaahay haydinku gaarsiiyo ciidda ciideeda waxa sidii la sheegay waxaan u nimi wafti ahaan waxaanuu nimi waddada ceerigaabo ayaanuu nimi sidii la sheegay waa maalin ciida waxaa laga yaabaa in loo bartay in salaada la dedejiyo si udxadii loo loo gowraco laakiinse waxaa ciidda loo jideeyey aslan in dadka muslimiinta maslaxadooda maalintaa lagala hadlo waddaduna waa maslaxaddiinii ugu weynayd sidaa darteed waxaan codsanaynaa inaad dulqaadataan oo u sabirtaan waxa aan jecelahay inaan toos uga u gudagalo un waxa weeye waddada iyo warkeeda guddi ahaan waxaanu u soconnay arrintaa waddada waa ogeydeyna madaxweynuhu wuu dhagax dhigay oo wuu bilaabay waddadii waxaa laga yaabaa in badani inay leedahay oo aan ku arkay ma la samayn karayaa haayo waa la samayn karayaa baanu leenahay insha allah haayo waa la samayn karayaa qalbigiina warwarka ka saara waxaynu keliya u baahannahay innagoo gacmaha ishaysanayn inu ku dhaqaaqno waa la samayn karayaa bini aadanka cid ku horumartay cid waxay u qabatay oo bannaanka looga keeni ma jirto dowladaha waaweyne super bawerka mid xoog loo soo waariday ama xoole loo soo waariday ma jirto mid dariiq loo soo waariday ma jirto mid walba wax iyagaa wax qabsaday oo halkaa ku gaadhay waxaynu innagu ka hadlaynaa maanta jidkan aynu samaysanno waa sahalo sidaan marar badan sheegnay dowladdu waxay isu diyaarisay inay jidkaa dhexda u xidhato afkoo keliya ma aha dhaqaalihii baanu ugu talagalay dhaqaalihii cashuurta ayaa loogu talagalay waxaana loo geliyey bajetka ama miisaaniyadda kumay daynin oo madaxweynuhu bajetkaasoo keliya kuma daynin laakiinse dadka u shaqeeya dowladda oo madaxweynuhu ugu horeeyo ilaa askariga ayaa qaadhaankii la weydiiyey intaan idinka laydin weydiin waa askariga furinta jooga waa macallinka buuga iyo tabaashiirta sita ayaa la weydiiyey qaadhaankii qof walba oo dowladda u shaqeeyana qaadhaan baa lagu qoray dhammaantoodna way aqbaleen golayaasha waa idinkii arkaya baarlamaanka iyo guurtiga qaadhaan baa lagu qoray qaadhaankii markii intaasoo dhan lagu qoray baa idinkiina laydin yimi reer carigaabo waa arkayseen sidii halka laga sheegay hargeysa kumanaankii isugu yimi ee u yimi waddada inay ka geystaan kaalin iyo waddooyinka guud ahaanba waxaan idinka rajaynaa reer carigaabo inaa ugu horaysaan hanka iyo himilada idinku horraysaanu tidhaa yes waannu qabsan karaynaa diyaar baannu nahay oo aad qalbigiina gasho oo igu horrayso horta wax intaydaan xoolaba ku deeqin horta baqaa iska saaroo safka u horreeya gala bini aadanka waxaa ugu dhib badan wax qalbigiisa gala oo dibudhac u rida oo magaxumo ku rida baqadinta iyo fulaynimada horta fulaynimada iska saaroo qofowna hayso dhan samayn kara waynu samayn karaynaa insha allahu tacaala hadday tahay waddada iyo kudhaqaaqeedii markii intaaba yani loogu talagelay dowladdu ugu tala gashay waxaad dihiin gacmihii oo dhan waa inagan saaka reer cergaaba isweydiinayna gacmihii reer somalilan oo dhanna waa dihiin kuwii qorbujoogguna waa dihinya kuwii qorbujoogguna waa dihinya waxa weeyaan dhammaanteen kuwii ganacsatada kuwii tujaarta kuwaasoo dhan looma tegin haddana maanta waxaa baqaa idinka saaraya waxaanu haynaa oo diyaarsan oo dowlad ahaan aanu diyaarinay ilaa boqol kilomitir qalada ku darto baqaha iska saara oo kashiina baqaa ka saara waynu samayn karaynaa insha allahu tacaala waxaanaynu maalin maalmaha ka mid a arki doonaa iyadoo samaysanoo la marayo oo xadhigga laga jarayo biidn illahi tacaala maalin dhow baynu arki doonaa haddii allaha wadda la ogolaado waxay aanu ka intii aanu ka soo bilownay sanaag soo gallay intaba waxaana lagu soo dhaweynayay farxad rayrayn iyo niyadsami dad aad u tiro badan ayaana soo dhaweynayey oo nagu soo dhaweynayay qaabiliyad iyo shucuur ay ugu diyaarsan yihiin waxa weeye inay waddada ka qayb galaan shucuurkaa waxaan leenahay runtii waa mubashiraad aada iyo aad baanu uga mahad celinaynaa idinkaiyo inta kaleba inaad u diyaargarowdaan waxaanu leenahay baqaa iska saara waanu u diyaargarownay waxaan idiin sheegay un dhaqaalihii intii aan ugu talagallay qalabkii oo macdaadkii cagafyada leh oo iskirogooyinkii leh oo kuwii qodayey leh dhammaan qalabkiina waanu dalabnoo jabanay ka imanayaan ummadday ku soo jiraan ma aha riyo ma aha kaambayn ma aha waxa weeye hadaltiro waa naga dhab insha allahu tacaala waana dhammaystiraynaa biidni illahi tacaala marar badan ayaa halka laydinku yimi iyadoo laga hadlayo siyaasad ama kaambayn loo socdo ama wax kale loo socdo maanta waxaanuu soconnaa oo qasdigeegu yahay war waxbaanu idiin qabanaynaa ee wax nagu darsado wax nala qabsada reer sanaadow waxbaanu idiin qabanaynaa waxba idinka dooni mayno idinkaana wax idila qabanaynaa wax nala qabsadoo iskaaga barbataaga oo darafkiinna iyay ka leeci darafkiinna iyay ka leeci waxaan dareemayaa runtii waxay ahayd in maanta waftigoo dhan halka ka hadlo haddana xalay markaan culimada waraysanay ee maamulkii waraysanay baana la yidhi dadku xamili maayo waxa weeyaan berritooda u qabta waxa runtii igu dhacday qalbigayga yani waan iska qaljiidiyey waxoogaa waan ka jeedacooda oo ma dadka cabaar inay bacadka u taagnaadaan aan xamilayn ayaa dariiqa beerka udhigaya ana dariiqaasaama leeya beerka udhigo xoog iyo xoolo duldhiga maya waxaan isleeyahay uun dareenka dadka ayuunbaa laga shaki qaboo la islaama mararkii siyaasadii waxaa waxyaalaha lagala hadli jiray ayaa laga yaaba inay diidaan oo ama ka hadlaan oo salaada degdegsadaan waxaan leenahay dadka jooga reer ceelgaaba halka isugu yimi intiina maqaniba waxaa loo baahan yahay inaa waddadii ka qayb qaadataan ina macaa degmooyinka macaa tuulada xoogaa loo baahan yahay xoolaha nool baa loo baahan yahay dhaqaalahaa loo baahan yahay qalabkaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay qof waliba wuxuu awoodo ayaa loo baahan yahay ardayda ardayda waxaa loo baahan yahay ardaydiinu inay ugu horayso ganacsatada waxaa loo baahan yahay ganacsatadiinu inay ugu horayso xoololayda waxaa loo baahan yahay xoololaydiinu inay ugu horayso waxaa loo baahan yahay inay dadka idinku hor qaadaan oo ugu horaysaan sidaasay suurtagal tahay in wax inoogu qabsoomaan marka waxaan leenahay isu diyaariya insha allahu tacaala isu diyaariya isu diyaariya waxaa wey wadooyin waddada isu diyaariya waddooyinkana guud ahaan ka wada qayb gala waddooyin badan baa socda ma aha waddada ceerigaabo keliya waxa weeye waxa socda waddooyin aad u badan sanaagi laaseylac waa la isu xidhi doonaa insha allahu tacaala waa laga shaqaynayaa waxaa loo baahan yahay inaad si mugle uga qayb qaadataan waxa la sugayaa waa reer ceerigaabo iyo reer sanaag annagu waanu diyaarinay waanu diyaarinay waxa weeye dawlad ahaan kana hadhi mayno intaa ku joojin mayno iska fursoshee waa waa ku dhibay migafoonke waxa weeye intaa kaga hadhi mayno intaa ku joojin mayno waanu wadaynaa haddii allah wada loo ogolaado ma aha saaka keliya waraaqaha laydin qaybinayo laydinka warramayo ma aha war laydinka warramayo waraaqaha inamadaydu kula dhex wareegayaan qof walowba waxaad awoodo ku qor oo soo diyaari kiisa soo xasanaya xaaskana soo tashanaya dee waa u furan tahaye berri noo keenaya berrina waxaynu isugu imanaynaa insha allahu tacaala garoonkaynu isugu imanaynaa garoonkawaxaaleeyahay beerta beertaaynu isugu imanaynaa beerta nuura ayaynu isugu imanaynaa gaala ka dhigo qof waliba isagoo ku talagalkiisii wixii ku soo talagalay ayaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay haddii alla ka dhigo inaad dareenkaa ka dhabaysaan dareenkaa inaad ka dhabaysaan oo aydinka muuqato oo xoolihii iyo xooggiiba aad soo diyaarisaan waxaan jecelaha inaan intaa uga gudbo waxa weeye reer sanaag sidii aan sheegay yani ilaa iyo koonaha waa laga soo waa yani waana lagu soo dhaweynayay qof walba waxay ballan qaadayay reer garadeg waxay ballan qaadeen toban kilomitr reer ceelaf weyne waxay waxaa noogu soo noqonaysaa nin ka badan waxaanu ka sugaynaa iyagana ugu yaraan ilaa kal sheekh ilaa shan iyo toban kilomitr ugu yaraan inay ku baaqaan reer ceerigaabo ilaa yuntland laydinka sugaya soddon kilomitr baa laydinka sugaya soddon kilomitr ayaa laydinka tugaya hal yahay gooji ama ha goojina gelaguba dhalayaa lagugu tiriya ama yaraada ama badhnaada ama xoola badhnaada ama xoola yaraada ama dhulku ha weynaado ama ha yaraado soddonkaa kiilo hadda waa saddex boqol oo kilomitr waa tan bersan baa idinkaga soo hagaagay tan bersan ayaa idinkaga soo hagaagay ilaa yufle yaan laydinka waaye waxa weeye waxaa loo baahan yahay ilaa yufle inaad ku tala gashaan hadday dhammaan weydana waa laydinku soo noqonaya ee waa bilowga ma aha dhammaadkii waa bilowga waxaa insha allahu tacala laydinka doonayaa sidii la sheegay ee culimmadu ka dhawaajiyeen waa sadaqatuljaariya waa wax waxa weeye aakhiradiina iyo ifkiina waa idin anfacaya waxaanu idiin sidnaa waddadaa waxaanu ku talagalsannahay insha allahu tacala inaanaan ka daalin oo ka fadhiisan xubnaha waftiga ee meesha maraya ciidu qof waliba carruurtiisii iyo gurigiisi iyo reerkiisii ula ciidi lahaa qof walba hawl baa u qabyo ahayd waxay halka u soo mareen waddada alaajir waddada saa loo soo mara waxaa loo baahan yahay reer ceelgaaban inaad dareenkeedii la timaadaan waan ka mahad celinaynaa intii soo dhowayntii iyo dareenkii iyo shucuurkii fiicnaa laakiinse muxuu ninkii yidhi dee waa haddii xanku raaca buy waa haddii waxbixintu raacdo ma soo dhowayn keliya waxba tari mayso waa markaa gacanta dhiibtaan ee hurtaan ee xoolaha bixisaan ee xoogga bixisaan ee u dhididaan ee u dhabiirtaan aad iyo aad iyo aad baan idinka mahad celinaya waktiga dheer aad dhegaysanayseen ciidii buu insha allahu tacala geli doona sheekhaan kusoo dhaweynaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu berri toole iyo sagaalka subaxnimo iyo beerta nuura berri toole sagaalka subaxnimo iyo beerta nuura insha allahu tacala isugu noo doonaa aad iyo aad baa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waraaqaha laydin dhiibay markaad aanu tukanno qof waliba wixii uu ku qoray halkan imaamka ha ku soo xereeyo ha soo dhiibo intaasaa laydin sheegay
salaadii baa loo kacayaa iminkana shiikii bay nala joogaa safkay noo toosiya safafkay noo toosiya